gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed iyo gudoomiyaha degmada shibis cali soomaali ayaa si wadajira u dhagax dhigay xarunta haweenka lagu bari doono farsamada gacanta taasi oo laga hirgelinayo degmada shibis munaasabada dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwa jawaahir maxamuud jaamac baarqab gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka banaadir ururada haweenka degmada shibis iyo marti sharaf kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu baran doono xaruntan maamulka gobolka banaadir waxaa farxad maanta u ah in goobjoog u ka noqdo xafladan dhagaxdhigga ah xaruntan oo horay u ahaan jirtay xaruntii m c hk degmada shibis sida aan ognahay shibis waa degmo fac weyn ah oo taariikh leh sida aan hayno waxaa ku yaallo madxafkii lagu xuso mar walbo suubanaheena salawatullahi wasalaamu calayh labaiyo tobanka bisha mawliid oo iskugu yimaadaan dhammaan muslimiinta daafaha caalamka ku yaala iyo gaar ahaan soomaalida intaba reer shibisna ay martigeliso waxay noo tahay gobolka banaadir degmo aan ku faani karno oo aan leennahay mar walbo waa degmo hor u socod iyo maxaa la yidhaha boogaadin mudan annagu haddaan nahay gobolka banaadir waa boogaadinaynaa markaan u soo laabto dhagaxdhiggan sida aad la socotaan maamulka gobolka banaadir wuxuu adeegyada arrimaha bulshada u astaan ah inuu daadajiyo maxaa yeelay m c ed meesha ahayd maanta in lagu bedelo xarun dumaystika ah ama farshaxan ah gabdhaha degmada iyo degmada nawaaxigeeda inta ku noolba in ay soo saaraan wax soo saar oo production soomaaliyeed ah oo soomaalidana ku faani karto waxayna guushaas u soo haystay guddoomiyaha degmada iyo dadka deegaanka ku nool degmada shubis iyo ururka haweenka degmada oo isku xilqaamay inay gartaan in mashruuc noocan ay abuuraan ay kala tashtaan maamulka gobolka banaadir degmadana ay qaybteed ka qaato hay-adda talyaanigana ayadana gacan ay ka geysato laakiin contributionka ugu badanna ay bixiyaan dadka deegaanka waxayna tusinaysaa dadka deegaanka inay isku tashteen dadka deegaanka inay isku tashteen ay qabsadeen fikirkoodna uu noqday hal abuur aad u qurux badan maamulka gobolka banaadirna canshuurtii dadka soomaaliya laga qaadana isagana uu oggolaado in qayb dhismahaas uu ka qayb qaato dhismaha domestikadaas waxay noo tahay guul aad u weyn dhammaan dadka bulshada ku nool gobolka banaadir waxaan dhanka kale aan leeyahay ciidamada ilaalada deegaanka oo canshuurta gobolka banaadir ka aruuriyo canshuurtii aad soo aruurseen waxaa lagu baxshay meeshii mudneed oo ah in bulsho vocational train loo sameeyo gabdho ah oo in dalkeena jiritaankeeda ay muujiyaan cawda ay noo samaynayaan babiska ay noo samaynayaan dermihii ay noo samaynayaan dadkii lagu soo martigelin laha lagu fariisan lahaa waxay noo tahay naftirkeenna maxaa la yidhaha farxad guud ahaan gobolka banaadir